baaraka allahu fiik sheekhana haddaba su-aashan ayaynu kusoo gabagabaynaynaa sheekhana baaraka allahu fiik su-aashu waxa weeyaan ma wax diidaya ayaa jira in qolo gaar ahi isu xil saarto arrin ay aaminsan yihiin in ay diinta kor u qaadayso oo ay ballan iyo cahdi samaystaan keensanaya in la adeeco ninka hawsha madaxda looga dhigay iyadoo la daliilsanayo walaalayntii uu walaaleeyey rasuulku sala allahu calayhi wasalama muhaajiriintii iyo ansaartii afiiduuna baaraka allahu fiikum
waxaan cahdiga la yidhaahdo nusuustu way ka hadashay cahdiga iyo caqdigu waa isku mid taqriiban alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud dadka muuminiinta ahow oofiya cuhuudda aada gashaan ibnu cabbaas aayaddaas markuu fasiraayey wuxuu yidhi cuhuudda waxaa laga wadaa wax alla uu xalaaleeyey iyo wax uu dadka ka xarimay iyo wax uu dadka ku waajibiyey iyo wax alla wixii qur-aanka maaragtay lagu caddeeyey oo xuduud ah falaa taqdiruu walaa tankusu saasuu lehy ibnu cabbaas sida ibnu jariir uu ka wariyey min ariiq caliy bn abi talxa khiyaanaha samaynina oo haburinina cuhuuddaas kadib alla waa sii adkeeyey wuxuu yidhi والذينa ينqضuuna cهd الlh min bعdi مiثاaqih ويqطcuuna ma amara اllah bih an yuusla وyfsiduuna fi اlأrضi ulaaئika lahm الlacnaة walahm suء الdaar kuwa burinaya cahdigii iyo ballankii alle min bacdi mihaaqihi markii la adkeeyey kadib wayaqطacuuna goynaya ma amara اllahu bihi an yuusala wixii alla uu faray in la xiriiriyo oo maaragtay qataada uu ku fasiray raximkii tafaasiir kalena way ku jirtaa wayaqtacuuna maa amara allahu bihi an yuusala goynaaya oo munaafiqiinta iyo kufaarta waxaase lagu yaqaanaa wayaqtacuuna goynaaya maa amara allahu bihi an yuusala wixii alla uu faray in la xiriiriyo wa yufsiduuna fi lardi dhulkana fasaadiya oo jidgooyo sameynaya oo dadkii muslimiinta aha u diidaya inay soo hijroodaan amase haddii kale dadkii gaalnimo ugu yeeraya ulaaika lahum lacnatu kuwaasi waxay leeyihiin naxariista alloo laga fogaado walahum suu daari daar xun bay leeyihiin daxaak hadal aan kaas ka fogeyn isaguna uu leeyahay oo ah in cuquudi laga wado wixii alla xalaaleeyey iyo wixii alla uu xarimay iyo wixii ballan ahaa ee alla uu maaragtay ka qaaday dadkii mu'miniinta ahaa inay oofiyaan baa laga rabaa buu leeyahay wixii alla uu ku waajibiyey oo waajibaadkii iyo xalaashii iyo xaaraanti ahaa zayd ibnu aslam wuxuu leeyahay maruu aayaddaas uu ka hadlaayey cuhuudda iyo cuquudda buu leeyahay waa lix buu leeyahay cahdullaahi waa mid cahdigii maarata alla uu dadkan uu la galay waa sharcigii uu usoo dejiyo waajib ku ahaa inay ku dhaqmaan iyo caqdigii xilfiga oo ay maaragtay samayn jireen waqtigii jaahiliga iyo caqdu sharika dadku macnaha sharika ay samaystaan dhexdooda wa caqdu lbeyc markay wax kala iibsanayaan wa caqdu nikaax maaragtay nikaaxi wa caqdu lyamiin iyo maaragtay dhaarti oo mararka qaarkood qofku waxbuu isku laaziminayaa sidii nadarkii iyo wax lamid ahoo kale sheekh islam ibn temiya maruu maaragtay mucaahadada uu ka hadlaayey mucaahadadu waa mucaaqad uu yidhi saddex wayna u qaybsantaa buu leeyahay mucaahado dadka u dhexaysa sida maalan muslimiinta iyo gaaladu inay maalan xabad joojin ay ku heshiiyaan oo kale iyo mucaahadadii maalan u dhexaysay dadka iyo dadka dadkooda madaxda aimada in lagu adeeco daacada alle iyo daacada rasuulka waa beycadii dadka madaxda muslimiinta lala gelaayey iyo mucaahadadii ahayd maalan nikaaxa oo kale iyo beeca oo kaliya wixii lamidka ahaa oo ay waajibka ahayd in la oofiyey intuba caahadtuka bilaahi ba yaada dhihin haddaad doonto qofku markuu la ballan uu la galo oo marka uu maaragtay jebiyo waxay ka mid tahay calaamooyinka nifaaqa sida rasulku sal sl uu yiri arbacun man kuna fiihi kana munaafiqan khaalisa waman kanat fiihi khaslatu minhuna kanat fiihi khaslatu min annifaaqi xataa yadacaha yani afar waxyaabaad qofkii laga helo munaafiq dhammaystiran buu noqdaa oo saafi ah mid ka mid qofkii laga helana nifaaqii qeyb ka mid ah ku jirta ilaa uu faraha ka qaado khasladaas xun hadduu qofku uu hadlo been buu ku hadlaa haddii maaragtay wax lagu ammaanaystana waa u khiyaanaa hadduu ballan galana ballankii buu jebiyaa haddii uu maaragtay dad la doodana ama uu la murmana ama khusuum ay dhex martana xuduuddii ma iltisaame ee fujuur buu sameeyaa iyo alla kacabsi la-aan taasi waa mid waa midda maarata udhexaysa dadka waa mucaahadooyin dadka udhexeeya ama muslimiin gaalaha udhexayso ama maaragtay dadkii maaragtay muslimiinta ahaa iyo madaxdooda ha udhexayso ama ha noqoto wax dadka caadi ahaan u dhex mara oo sidii nikaax iyo beeciyo oo kale taasi waa mid midda kalena waa maxay waa wuxuu qofku maalan alle ugu dhowow uu maaragtay niyeysan yahay waa sidii nadarkii oo kale iyo wixii marka la nadrayo inuu qofku ku dhaarto oo kale inuu wax waajiba inuu sameeyo haddii uu maaragtay ku dhaarto ama wax xaaraana uu ka tago waxay noqonaysaa dhaar bay noqonaysaa iyo nadar haddii wax sunnaa uu maaragtay ku dhaarto waxay noqonaysaa nadar lagu adkeeyey maaragtay dhaar ta saddexaad waa maxay waa wax maaragtay qofku aanu u qasdayn inuu alle ugu dhowaado aanan ka mid ahayn cuquuddii ay waajibka ahayd in maaragtay loo oofiyo addoommada ee masalan ka mid ah dhaartii qofku uu ku dhaaranayay inuu wax maaragtay isku tirtirsiiyuu rabaa ama uu wax ka joogsaduu rabaa taas marka waa dhaar iska baraxla kafaaro uun keliya qofka laga rabaa waxayna soo gelaysaa rasuulka sal sl hadalki uu yidhi man xalafa calaa yamiinin waxbuu ku dhaartay fara'aa hayraha khayra minha yani wuxuu ku dhaartay waxaan ahayn in la sameeyo inay wanaagsan tahay buu arkay falya'ti aladii huwa khayr khayrkii ha sameeyo walyukafir can yamiinihi dhaartiisina kafaar gud ha ka sameeyo oo dhihi maayo marba haddaan dhaarto anigu wix waan samaynayaa isagoo og wax ka fiican inay jiraan marka sheekh islaam ibn teymiya hadalkaas wuxuu ku leeyahay kitaab la yidhaahdo alcuquud ama nadariyat alcaqd marka ballanka iyo cahdiga iyo masalan cuquuddan waxaa la fiirinayaa wixii caqdiga lagu sameeyey ee ee lagu dhaartay hadduu marka yahay in la sameeyo wax alla uu waajibiyey ama laga tago wax allow dadka ka reebay kaasoo kale shiikhu wuxuu leeyahay caqdi jaa-isa iyo caqdi laasima toona noqon maayo wuu leeyahay waa bannaan tahay in la buriyo waxa uun ay dhici kartaa uun in maarata qofkii kafaaro muqallada laga rabo macnaha wuxuu ka wadaa qofkii wuxuu ka dhaaranayaa wixii alla uu ku waajibiyey samayntooda ama wuxuu ku dhaaranayaa inuu sameeyo wax alla uu ka reebay kaasa marka jaa-isay laasim toona noqonaynin xoogaa cibaarada kitaabka ku jirta waxaad moodaa in khalad ku jiro wixii marka hadday mubaax yahay yihiin wuxuu leeyahay shiikhu haddii kamid tahay cuquuddii maarata ay waajibka ayd in la oofiyo caqdiga caqdi laasima buu noqonayaa haddaanay marka taa ahaynna inuu buriyo way u bannaan tahay kabaarat yamiin un baana laga rabaa aayaddii suurat ulmaa-ida yaan ka hadalnay xoogaa awfu bilcuquudi ahayd aayad kale suuratu naxli ku jirta ayaa jirta wawfuu bicahdi illahi idaa caahadtum walaa tanqudu alaymaana bacda tawkiidiha waqad jacaltum allah calaykum kafiila ibnu kathiir wuxuu leeyahay tani waxay ka mid tahay wixii alla uu dadka faraayey oo ah in ballamadii la oofiyo dhaarihii adkaana la ilaaliyo saa darteed alla wuxuu yihi walaa tanqudu alaymaana bacda tawkiidiha yacni wixii lagu dhaartayna haburinina markii aad adkayseen kadib oo dhaar ku adkayseen iskamana hor imaanaysuu leeyahay hadalkan iyo qowlka alle walaa tajcalu llaha curdatan liaymaanikum an tabaruu watataquu watuslixuu bayna annaas iyo macnaha qowlkii alle dalika kafaaratu imaanikum idaa xalaftum waxfaduu aymaanakum marka macnaha ha ka tegnina waaye iyadoo aan maaragtay kafaar gud la samaynin inii wallahi in shaa allahu laa axlifu calaa yamiinin fa araa hayraha khayra minha ila ataytu aladii huwa khayru wataxalaltuhaa wakafartu can yamiinii macnaha wax tacaaruda kama dhexeeyaan buu leeyay nusuustaas iyo aayaddan maarata alla uu ley walaa tanqudu alaymaani bacda tawkiidiha sababtoo dhaarahaas la sheegaya waxaa laga wadaa waa waa dhaarihii gelayay cuhuudda iyo mawaahiiqda ee ma aha dhaartii uu qofku maaragtay inuu wax isku tirtirsiiyo uu rabay si uu waxaa u sameeyo ama inuu wax iska reebo uu rabay mujaahid marka wuxuu ku fasir aayadan walaa tanqudu alaymaan bacda tawkiidiha wuxuu leey waa xilfigii baa laga wadaa xilf aljaahiliya waxaana iyidaya buu leey ibnu kathiir xadiidkii imaam axmed uu wariyey iyo imaam muslim oo rasuulka sal lla ly slam uu yiri laa xilfa fi lislaami wa ayumaa xilfin kana fi ljaahiliyati lam yazidhu lislaam ilaa shiddatan ibnu kathiir wuxuu leeyahay macnaha waxaa laga wadaa islaamku uma baahna xilfiga ahlujaahiliyadu ay samayn jireen fa ina fi tamasuki bilislaami kifaayatan cama kaanuu fiih in islaamkii la qabsado yaa kaaga filan wixii ay ayuu ku sugnaan jireen marka ictiraad buu isku soo arooriyey wuxuu leeyahay xadiidkii anas oo saxiixiinka lagu wariyey oo uu yidhi xaalafa rasul lla slam bayn almuhaajiriin ansaar fii daarina waxaa laga wadaa buu leeyahay macnaha rasulka sal sl muhaajiriintii ansaartii buu xilfi u dhex dhigay ama waa walaaleeyey sida lafdi kale uu sheegaya lafdiga muslim waxaa laga wadaa buu leeyahay annahu aakhaa baynahum inuu walaaleeyey fa kaanuu yatawaarasuuna bihi way isku dhexli jireen xataa nasakh allahu dalik ilaa alla uu ka nasakh masiida waxaa laga wariyey inuu yiri ibnu kathiir asaga laftiis soo aroorinaya oo ibnu jariirna kasoo ka soo naqliyey sanadkiisa keenay awfuu bicahdi illahi idaa caahadtum waxay kusoo degtay buu leeyahay aayaddaasi nazalat fi baycati nabiyi sala alla alay slam baycadii rasuulka sal ly slm uu ummadda la geli jiray qofku markuu soo islaam uu ka qaadi jiray ayay kusoo degtay buu leeyahy kaana man aslama baayaca anabiy sal ly slam cala lislaam qofkii soo islaama rasuulka sal slm wuxuu kula baycoon jiray oo uu ballan kula geli jiray islaamkii oo aayaddii maarat suurat lmumtaxina ku jirtay oo baycatu nisa la yidhaahdo yaa dadka lagula mubaayacoon jiray wfuu bicahd illahi idaa caahadtum waxaa laga wadaa buu marka leeyahay xadiidkii baa weli socda hadihi albaycatu alatii baayactum cala alislaam waa baycadii aad islaamka aad ku mubaayacooteen walaa tanqudu alaymaan bacda tawkiidiha yani aharkii masiid baa sii socda wuxuu leeyahay haburinina maaragtay dhaarihiina markaad adkayseen kadib baycadii baa laga wadaa laa yaxmilanakum qilatu moxamed wa asxaabih yaraanta ay yaryihiin dadka muslimiinta ah rasuulka sal iyo asxaabtiisu wa kasratu lmushrikiin mushrikiintu inay badan yihiin an tanqudu albaycata alatii tabaayactum cala alislaam baycadii islaamka ahayd ee aad la gasheen rasuulka sal sl inaad burisaan yani idinku xambaarin oo muslimiintu waa daciif ha isdhihinina marka waxay samayn jireen jaahiliyadu hadday arkaan maaragtay qolo qoladii hore xilfiga kula jireen ka xoog badan kii hore intay buriyaan bay kuwa kan cusub ay geli jireen mujaahid wuxuu leeyahay an takuna umma tatakhiduuna imaanakum dakhalan baynakum an takuna ummatun hiya arbaa min umma macnaha dadkii xilfi ay la samaynayaan marka ay maaragtay ay badan yihiin haddii dadku ay ka badan yihiin si ay maaragtay u soo dhoweeyaan markii ay u suurta gashay inay khiyaanaanna waa khiyaanayaan alla taas waa uu ka reebay buu le mujaahid marka wuxuu yidhi kaanuu yuxaalifuuna alxulafaa xulafadii maaragtay xilfi la geli jireen fayajiduuna aktara minhum kuwo kaleo ka badan bay arkaayeen oo caza ka xoog badan fayanquduuna xilfa haaulaa'i kuwii hore ay ballan kula jireen bay iska buriyaan wa yuxaalifuuna ulaaika aladiina hum akharu wa acazu kuwan badan bay marka ay ay dhinacooda soo aadaan haddana fa nuhuu can dalika waa laga reebay marka nusuusta markay soo aroorto caamka ah gaar ahaan aayadaha qur-aanka waxaa shardi ah haddii ay jirto axaadiis fasiraysa iyo aqwaashii maaragtay saxaabada in lagu fasiro oo qofku suu doono uusan isaga maaragtay fasiranin nusuusta cuhuuddu way badan tahay wax maaragtay dadku ay u baahan yihiin oo noloshooda caadiga ah maaragtay wax ka taraaya alla kama aanu reebin waxaa la diiday wax dhib u keenaya caqdigii iyo cahdigii iyo baycadii lala gelaya imaamkii muslimiinta nusuustu waa ay waajibisay bal hadduuse qofku xataa si toosa ula mubaayacoonin ee ahluxalli walcaqdigu maaragtay ay la mubaayacoodaan baycadaas waa laasimaysaa qofka oo qof kasta maaratay ninkii imaamka madaxda ahaa gacanta ha geliyo lama laha maslaxo caama baa ugu jirta taasi marka waa wax alla loogu taqarubayo ma aha wax maarata iska jaa-is keliya ah waxaa soo haray marka waxyaabihii adduunyadooda ku saabsanaa oo beyci iyo sharikad caadi ay samaysanayaan iyo wax noocaas oo kale ah waxyaabihii mubaaxaadka ahaa looma diidana laakiin waxaan loo ogolayn wax maaragtay furqo ayagii u keenaya waa midda maaragtay xadiidkii laa xilfa fi lislaam uu sheegayo sababtoo ah rasuulku sala alla alay slama hal meel buu iskula wada sheegay laa xilfa fi lislaami wa ayumaa xilfin kaana fi ljaahiliyati lam yazidhu lislaamu ilaa shiddatan yani xilfigii jaahiligu uu lahaan jirana islaamku waxaan xoogahin uma ziyaadiyo yuu yiri rasuulku sal haddana wuxuu yiri laa xilfa fi lislaam saa darteed sida maaragtay aan nusuustii ahlucilmiga aan soo naqlin doono ibnu jariir iyo taxaawi iyo ibnu bata inay wada diidi doonaan kuwale maaragtay waa la nasakhay iyo ibnu bata ole maaragtay waaba bidco waxaani yaad arki doontaa saxaabadii marka waxay ku dhaqmi jireen ma aha in xilfi lasoo ixdaasiyo saa darteed saxaabadii waxay isku khilaafeen xilfigii jaahiliga ee la oofinaayo ee fil islaami la oofinaayo goormuu maaragtay ku dhammaadaa qaar baa waxay leeyihiin waa maaragtay xudaybiya wixii ka bilowda yani wixii ka horreeyey waa jaahili baa la leeyahay waa maaragtay la oofinayaa fi lislaam laakiin yani xilfi cusuba islaamka la keenayo ma laha qaarna waxay yidhahdeen maya waa wixii hijriyada hijrada ka horreeyey qaarna waxay leeyihiin waa wixii maaragtay ka horreeyey soo degitaankii liilaafi qoraysh taas caliy bin abi taalib baa laga wariyey tii wixii hijrada ka horreeyey ku qaydaayana waxaa laga wariyey cusmaan xudaybiya wixii ka horreeyey midka ku qaydaayana waxaa laga wariyey cumar bn khadaab ibnu cabaas isaga waxaa laga weriyey waa wixii ka horreeya buu ku leeyahay intaanay soo degin aayaddii suuratu nisa ku jirtay walikullin jacalnaa mawaaliya mima taraka alwaalidaani walaqrabuun yacni mid kastoo adinka idinka mida waxaan u samaynay mawaali oo maaragtay dhaxla alwaalidaani walaqrabuuna oo warasa ayaan u samaynay waladiina caaqadat aymaan marka taa waa la nasakhi buu leeyahay waladiina caaqadat aymaanukum fa atuuhum nasiibahum nusradii marka ay idinku lahaayeen kuwii maarata aad xilifka kula jirteen siiya baa la leeyahay marka saxaabadu yani sooma ixdaasin jirin xilfi sooma aanay ixdaasin jirin iyagoo maaragtay naskaas ku dhaqmaayo laa tuxdithuu xilfan fi lislaami yani islamka dhexdiisa xilfi ha soo darisiinina marka si fiican bay maaratay arrintaa u fahmeen uma aanay baahnayn in axlaaf la soo darisiiyo laakiin kii jaahiliga ee la dhowraayo waa maxay isaga laftiisu waa wixii aanay maaragtay shareecadu aanay diidanayn oo ahaa in maaragtay dadkii dhaalimiinta ahaa la iska qabto sidii xilf ulfuduul oo kale iyo xilf ulmutayabiin isku mid inay ahaayeen baa la sheegay oo niman fadli fadli fadli la yidhaahdo baa ka qayb galay leeyihiin ama dad faadiliina bay ahaayeen baa laleeyahay mutayabiinna waxaa loogu bixiyey catar baa maaragtay meel lagu shubay markaasay gacanta wada geliyeen si ay ballankii maaratay matalan u adkeeyaan marka kaas xilfu mutayabiin oo kale maba ku jirinba wixii jaahiliga ahaa oo ama hallees dhaxla ah ama maaragtay dami damuka iyo yani hadri hadrulka iyo wax noocaas oo kale kuma aanay jirin ee dadka maaragtay wax dulminaaya ha laga qabto dadka ay dulminaaya un bay maaragtay ay ku heshiiyeen waana wax fiican islaamkuna marka kaas waa midka uu xoogga u siyaadiyey isla asaga laftiisii aan rasuulku sal ll slam uu diiday laa xilfa fi lislaami uu leeyahay oo macnaha ixdaad uma baahna sababtoo ah islaamkii baa kaa kaafiya sida hadda ibnu kathiir uu lahaa oo islaamkii yaa maarata muslimiintii ku filan tawaarudka marka isaga waa la nasakhay sida ahlucilmigu ay u badan yihiin laakiin midkan caadiga ah ee maaragtay altanaasur cala alxaqi iyo maaragtay in wanaaggii la isugu kaalmeeyo oo dadkii dulmiga maaragtay laga celiyo islaamkii baa kugu waajibinaya ee xilfi cusub inaad u samaysatid uma baahnid bay maaragtay ahlucilmigu ay leeyihiin marka ahlucilmiga qaarkood yiraahda ahlu cilmiga qaarkood yidhaahda markay axaadiista ay sharxayaan tabari horta mogta isaga waxaa laga wariyay inuu leeyahy laa yajuuzu alxilfu alyowm xilfi marka maanta banaan oo lasoo ixdaatin karo ma jirto naskiisana waan keeni doonaa hadii alera soo dhamaystiran nawowi wuxuu leeyahay xilfiga lagu sheegaya xadiidka oo la isku dhexlaayo iyo maaragtay walaalowgaas waxaa lagu nasakhay alla qowlkiisa ah ulul arxaami bacdum awlaa bacd dadkii riximka u saaxiibka ahaa ayaa qaarkood qaarka kale ka oleysan yihiin xagga dhaxalka xasanulbasri wuxuu yidhi buu leeyahay warkii nawowi baan wadnaa kaana tawaaruthu bilxilfi waa la isku dhexli jiray xilfiga fa nusikha biaayati almawaariith aayat almawaariith yaa lagu nasakh yuusiikum allahu fii awlaadikum iyo aayaddii ka dambeysay iyo aayaddii maaragtay suuratunisaa ugu dambeysay aayadahaasa lagu nasakha nawowi wuxuu leeyahy qultu ama ma yatacalaqu bilirti fa nusikhat fihi lmuxaalafa kulley nuskhada maaragtay masar lagu daabacay ee sharax nawowi khalad baa ku jira sida saxda kulley waxaan qiyaasa inay tahay fanusikhat fihi lmuxaalafatu cinda jamaahiir lculamaa culamada badankood waa waxay leeyihiin muxaalafadaas waa la nasakhay waxaa ku qoran meesha fayustaxabu fihi lmukhaalafa lakin wax saxa maaha wa ama almuaakhaatu buu leeyay fi lislaam walmuxaalafatu calaa taacati illahi tacaala in islaamkii maaragtay walaaloobid la samaysto laguna taxaalufo daacadii alle iyo in diintii la isugu kaalmeeyo albiri wataqwa laisugu kaalmeeyo xaqii maaragtay sidii loo istaajin laha laisugu kaalmeeyo fa hada baaqin lam yunsakh buu leeyahy marka nawowi hadduu yahay wuxuu marka leeyahay wa hada macnaa qowlihi sala اlه alay slam fi hadi اxaadiث wayuma xilfin kana fi اljahiliyati lam yazid اlislam ila shidatan yani ma jiro xilfi jaahiliyada jiri jiray ilaa hadduu jiro islaamkii xoog buu u ziyaadiyaa saas buu marka ku fasiraya macnaha waa maxay waa in maarata diinka lasugu kaalmaysto biri taqwa lasugu kaalmaysto yay soo gelaysaa buu leeyahay marka waa baaqi lam yunsak buu yiri wa ama qowluhu sala اlه alay slam la xilfa fi اlislam rasuulka sal qowlkiisa uu yihi laa xilfa fi lislaam falmuraadu bihi xilfu tawaaruth buu leeyahay waxaa laga wadaa xilfiga laisku dhexlaayay walxilfu calaa maa manaca asharcu minhu iyo maaragtay in lagu heshiiyo wax sharciga uu dadka ka reebay haddii marka xadiidka aada u fiirsato sida uu ku soo arooray laa xilfa fi lislaam wayuma xilfin kana fi ljaahiliyati lam yazid lislaam ila shidatan wuxuu dhacay xadiidkaasi yowma fatxi maka saas darteed waxa uu raajaxsan waxaa raajaxsan qowlka culummada yidhi xadiidkani wuxuu nasakhayaa xadiidkii aakhaa bayna almuhaajiriin waalansaar fii daarihi ama xaalafa lafdi saasoo kalaa jira muaakhaadka iyo muxaalafadu waa isku mid sababtoo waa laba nas oo uu tacaarud ka dhexeeyo yani waa laba nas oo iska hor imaanaya midna waa ficilkii rasuulka sala allahu alay wasalam uu sameeyey midna waa qowlkiisa uu leeyahy laa xilfa fi lislaami buu leeyahy isagoo le ayuma xilfin fi ljaahiliyati lam yazuju lislam ilaa shiddatan midka uu leeyahy lam yazuju lislaam ilaa shiddatan sideedaba ma ahan wayna caddahay inaan laga wadin waxoodii jaahiliga ahaa ama tawaaruth ha ahaado ama maarata inay dulmi isugu kaalmeeyaan unsur akhaaka daaliman oo madluumanti sida qaldan ay u fasiraayeen oo kale ma inuu inuusa ahayn waa iska caddahay sababto lam yazuju lislam ilaa shiddatan buu leeyahy rasuulka sal l slam wax xaaraan ah yani kusii dhaqma ma ma aanu lahayn laakiin sida tabari maarata aan ka soo aroorin doono naskiisa waa maxay qofkii markii maarata la dulmiyo yaa la xilfi lilmutayabiin wuu dhihi karaa laakiin xilfi cusub iyo mathalan yaa lalmuhaajiriin iyo ila alansaari iyo looma baahna cazaa ljaahiliya hadda looma baahna in qabaa'il iyo wax noocaas oo kalea loo yeerto laa yaa la qaysin laa laa ya yani yaa lalyaman wax noocaas oo kalea lama ogola marka dacwadaasaa maaragtay la diidan yahay oo caadiga ah oo maaragtay waxyaabahan kale laisugu waco laakiinse xilfigii maaragtay jaahiliga ee aan dulmiga ku dhisnayn isaga in laisugu yeero fil islaam waa la ogol yahay dadkii horey u galay iyo mathalan faracoodii waa la ogol yahay laakiinse mid lasoo ixdaasinayaa ma jirto sida marka saxda ahi waa sidaas sababto xadiidkii isku iskula jiraan oo midna maaragtay la diidan yahay oo ah maaragtay isagii laftiisii ahaa ay maaragtay wanaagga isugu kaalmeynayeen oo dulmiga ay iska dhicinayeen laftiisa uu leeyay rasulka sala alla ly slam laa xilfa fi lislam ama laa tuxdisu fi lislam xilfan laydinma ogola laakiin wixii jaahiliga jiray islaamku waa u adkaynayaa macnaheedu maaha waa iska furan tahay oo atacaawun cala albiri wataqwa baa laga wadaa oo haddana waad samayn kartaan ma aha oo marka aakhaa bayn almuhaajiriin ansaar in saas lagu xambaaraahay marka sax ma ah aakhaa bayn almuhaajiriin ansaar waa arrin jirtay muddo lagu maaragtay dhaqmay laakiinse mu'ahaad cusub oo lasoo darisiin karaa ma jirto saa darteed shekh islam temiya wuxuu leeyahay imaam malik iyo imaam shaafici iyo qowlka mashhuurka ee imaam madhabka imaam axmed waxa waxaa maaragtay ay qabaan buu leeyahay in taxaalufkaas aan la ogolayn iyo mu'ahaadkaas iyadoo hadda islaamkii lagu jiro lasoo darisiinayo inaan la ogolayn laakiin abu xaniifa waxaa laga wariyey iyo qowl madhabka imam axmed ku jira in maaragtay la ogol yahay in lasoo maaragtay ixdaasiyo taakhigaas laakiin sida raajixa ee maaragtay naska maaragtay ka muuqata waa in maaragtay aan lasoo ixdaasinin xilf jadiid ah aan lasoo ixdaasinin sababtoo ah waxaa ka dhalanaysa sida haalibkaana hadda cahdigu waa maxay waa cahdu cala taaca ma aha dad maalan garba siman sida maaragtay dhici jirtayba hadda tanaasulkaas laftiisa la sheegaayo maaha macnaheedu nin madaxa inta la samaysto ama xisbi la samaysto wax lagu doonaayo oo xugm lagu doonaayo iyo wax noocaas oo kale ah ma aanay ahayn xataa dadka ahlucilmiga oo le maaragtay tacaawun cala albiri wataqwa ah maarata muxaalafada loo sameeyo ayaga laftoodu ma ma ogola waxaan xisbiyiintu hadda ay samaystaan oo laleeyahy maratay nin madaxaan leenahay oo maaragtay nutiicuhu wa nasmac lahu yani waan ateecaynaa oo warkiisaan maqlaynaa oo maaragtay xugun baan saas ku raadin karnaa iyo laleeyahay maya midkaas maaha mid miday ogol yihiin maaha cahdigaas culamadu midka ay sheegayaan maaha wamaca dalika yani isaga laftiisaan loo baahnayn sababtoo a qofkii walaalkaayo muslimka ahaa inaad maaragtay dulmigii aad ka celiso sharcigii baa ku farayba wixuu qofku maalan uu awood u leeyahy laakiinse wax ay maaragtay ka dhalan karto oo lana arkayba inay ka dhalanayso muslimkii inay kala tafaruqaan oo maaragtay ay kala fogaadaan oo ay kooxa kooxa noqdaan sharciguma ogola saa darteed rasulka sal l slm ariiqa waa uu xiray in maarata dadku ay ay xilfa iska samaystaan oo ixdaasiyaan sababtoo islaamkii baa walaaleeyey inama almu'minuuna ikhwa sheekh islam ibn taymiya wuxuu leeyahay dadku sideedaba maaragtay aad bay ugu dhaqmaan buu leeyahy cuhuudda oo haddaan sharci maarata xukumaya aanay jirin cuhuud bay samaysanayaan oo dad maarata mutaaciina bay samaysanayaan sida haalibkaana maaragtay haddaanay shareeca dadkaanu aanay hoos imaanaynin dee maarata masaalixdooda caadiga ay uga baahan yihiin inay maaragtay xilfa ay ku samaystaan marar fara badanna maaragtay wax munkaray kolley ku heshiinayaan ila dad sharci uu haga maaha moogta marka marar fara badan shiiku wuxuu ishaaraa cuquud ay maaragtay samaysanayaan mashaayikh iyo wax noocaas oo kale uu leeyahay walculamaa iyo walumaraa iyo wax noocaas o kale tii umarada garanay oo nusuus baa kusoo aroortay laakiin midda mashaayikhda iyo uu shiikhu uu sheegaayo miduu ogolyaha ma aha dadka waaqicoodu ka hadlaya gaaladuu matalan kasoo sheekeeyay sida risaaladiisa qaacida fi lmaxaba oo kale ah oo xisbiyiintu marka qaarkood ay soo daliilsadaan oo uu leeyahay maaragtay cuhuuddii wax khaldan baa maaragtay ka buuxa wax saxanna waa ku waa ku jiraan marka yuufaa minha maa yuwaafiqu alxaqa waxaa laga oofinayaa wixii xaqa waafaqsanaa ilaan dadku ma ahan dad warkaada maqlaaya bal lamadan aada bidcaysateen ka baxa kaa yeeli maayaan saa darteed matalan sheikhi inuu yidhaahdo yuufa minha maa yuwaafiqu alxaqa macnaheedu ma aha waa la ixdaatin karaa ma aha oo shiikha maarata marka uu ka hadlaayo masaaishan waxaa aada looga fahmaya inaan waxaan ogolayn oo sida marata imaam maalik iyo imaam maaragtay shaafici iyo qowlka mashhuurka imaam axmed ku tageen inuu maarata waafaqsan yahay baa maaratay laga fahmaya oo dadku aanay u baahnayn wax noocaan oo kale ah laakiin hadday dhacdo ila dadku ku dhegeysan maayaan mogta waxay iska samaynayaan waxaad leedahay waxa maarata baatilka ah ku dhaqmin laa taacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq baad leedahay sida maarata ay nusuusta ay qabtay dadkan baatilka marka ha ku raacin baad leedahay laakiin matalan hadduu ku leeyahay war salaaddii jamaacada maaratay ha lagu dukado ninkii sheekh alqabiila ahaa uu leey waa in masaajidka matalan lagu lagu lagu dukadaa de waa wax sharci ah sharcigana maarata waad waafaqaysaa ma dhehaysid maarata maadaama ay dadkani xilfi arrintaa ku sameeyeen la ateeci maayo la dhihi maayo laakiin ma ahan wax la ogol yahay in lasoo ixdaasiyo oo maaragtay la sameeyo wax maaragtay cusub oo axlaaf cusub iyo cuhuud cusub oo maaragtay la samaysanaayo marar fara badan dadku waxay ku heshiinayaan waxayba diinka ku burburinayaan marka waxaa la ogol yahay uun wixii maaragtay aan sharciga maaragtay aan kasoo horjeedin yaa laga oofinaya wax ay dadku samaysanayaan ile ku weydiin maayaan iyagu moogta wax ay samaysanayaan marka asulxu jaa-izun bayn almuslimiin ilaa sulxan axalla xaraaman aw xarama xalaalan waalmuslimuuna calaa shuruutihim waa shuruutii maaragtay caadiga ahayd oo arrimihii maaragtay mubaaxa ahaa ee mahana wax muslimkii lagu kala gey lagu kala geynaayo oo ukhuwa duuna ukhuwa lagu sameynaayo lama ogola shekh islam ibnu temiya wuxuu leeyay wixii xaaraan ahaa shardi la-aan shardigu kuu banayn maayo dad hadday ku heshiiyaan ka waran matalan aan ribo ku camalfalno cuquud iyo yani axlaaf iyo waan dhaaranay iyo kada iyo ma ribadiaa saas ugu banaanaanaysa ugu banaanaan mayso laakiin matalan cuquuddii caadiga ah dadka ay ku jireen haddii wix ay mubaax ahaayeen oo shardi matalan la samaysto shardigaasi marka wixii waajib uu ka dhigaa matalan sicirkii oo kale yaa maaragtay lacag lagu ziyaadinayaa ama musmankii baa wax lagu ziyaadinayaa iyo raanigii wax noocaas oo kale ah marka cuquudda dadka ay sameeyaan iyo shuruudaasi wixii maaragtay sharcigu uu jideeyey ama waajibiyey ma rafciyaan meesha ka saari maayaan marka cuquudda ay dadku u baahan yihiin oo noloshooda maaragtay ku saabsan oo afcaashoodii caadigahayd ka mid a shekh islam timi wuxuu leeyahay al aslu fiiha cadamu taxriim waxaa asal ah inaan maaragtay aanay xaaraan ahayn marka xaaraan maahadiyaan wadanaynaa annagu ilaa daliil laga arko wax xarimaayo laakiin wixii matalan istisxaabkaas iyo ku dhisnaa haddii ay maaragtay nusuusta ay qaar ka mida matalan ay nahyiso sida hadda xilfiga aan sheegnay oo kale naskan soo arooray baa lagu dhaqmaaya oo m yani ibaaxadii caamka ahayd lagu socon maayo laakiin matalan caqdigii dadku ay samaysanayeen bal ka waran hadduuba keensanaayo in maaragtay sharci cusub dadku ay dejiyaan oo alla aan u idmin wuxuu leeyay bikhilaafi alcuquud alati tatadamanu sharca diin lam yadan bihi allah fa in allah qad xarama an yushraca min addiin maa lam yadan bihi alla waa uu xaaraantinimeeyey in maaragtay diin ahaan la jideeyo waxaanu idmin asagu marka cibaado la jidayn karaa ma jirto ilaa maarata sharciga alla inay kusoo aroorto moogiye caadooyinka dadkana la xaraantinimeyn maayo ilaa alla inuu xaraantinimeeyo moogiye marka mucaamalaadka dadku ay samaysanayaan oo cuquuddooda ah caadaadkii bay ka mid yihiin muslimka iyo gaalkuba uu samaynayo marka xadiidkii ahaa laa tuxdithuu xilfan fi lislaam waxaa wariyey tirmidi iyo axmed iyo keyrkood baa wariyeen sheekh albaanina waa xadiid xasan uu yiri sheekh islam ibnu teymiya meel kale wuxuu ku leeyahay فالأدلة النافية لتحريم العقود والشروط والمثبتة لحلها مخصوصة بجميع ما حرمه الله ورسوله من العقود والشروط فلا ينتفع بهذه القاعدة في أنواع المسائل إلا مع العلم بالحجج الخاصة بذلك النوع ساسو ليهي معناها أدلة ما رأيتي ديديسا macnaha adilada macnaha xalaal ka dhigaysa cuquudi iyo shuruudi waxaa macnaha khasisaya buu leeyahay wax allo wixii alla uu xaaraantinimeeyey oo cuquud iyo shuruud ah marka qaacidadaas caamka ahayd oo cuquuddu way iska bannaan tahay hadii caamka ahayd lagu intifaaci maayo buu leeyahay oo lagama faa'iideysan karo anwaacda masaa-isha ilaa in maarata xujooyinka khaaska ahay o noocaas kusoo aroora la garanayo moogi marka nusuustii kale soo aroortay wax takhsiisinaysay yaa la rajaxa waayo yaa la rajaxaya waayo marka sheekh islam ibn temiya wuxuu ka soo maaragtay naqliyey imaam axmed wuxuu leeyahay nusuustiisa badankood waxay tusinayaan imaam axmed annahu laa yajuusu liahli zamanihi dadkii waqtigiisa joogay uma banaana buu leeyahy wanaxwim isticmaalu dawaahir alkitaab yani kitaabkii dawaahirtiisi qabla albaxthi cama yufasiruha min asunati wa aqwaali asaxaabati wataabiciin wahayrihim iyadoo qofku aanu baarin oo aanu iska hubinin wixii fasiraayey oo axaadiis ah iyo hadaladii saxaabada iyo taabiciinta keyrkood sheekh islaam ibn temiya wuxuu leeyahay waana waana kaas midka saxda ah qowlka saxda ah oo abulkhataab iyo keyrkiisba ay doorteen wuxuu leeyahay maxaa yeeley fa ina daahir aladi laa yaglibu calaa danni intifaau maa yucaariduhu laa yaglibu calaa danni muqtadaahu daahirka aanay maarata dannigeena ku qaalib ahayn in aanay meesha joogin wax mucaaradaynaya dannigeena qaalib ku noqon mayso wax uu keensanayo marka haddii dannigeena ay qaalib ku noqoto wax ka soo horjeeda in aanay jirin markaas baa maaragtay yani dannigeena waxaa qaalib ku noqonaya wax uu keensanayo marka wuxuu ku leeyay qalabadaasna laa taxsulu lilmutaakhiriina fi aktar alcumuumaat yani nusuusta caamka ah badanaa mutaakhiriinti taas macnaha ma ma haystaan buu leeyahay oo heerkaas ma gaarsiisna ilaa bacda albaxthi can almucaarad ilaa in la iska baaro moogiyo la iska hubiyo wax mucaarada inay jiraan in kale
cuquuddii marka iska furnayd ka mid maaha in dadkii ay yidhaahdaan waxbaan maaragtay ku tacaawunaynaa oo duuna saa'ir almuslimiin baan cahdi gaara samaysanaynaa baab iska furan ma ah arrintu hadday xukun iyo siyaasa iyo ku saabsan tahay waa wax ahluxalli walcaqdi u yaalla dowladda islaamku waxay ku dhisantaa sida saxda oo dabiiciga waa maxay dadkii ahluxalliga walcaqdiga ahaa inay ninkii madaxda ahaa ay la mubaayacoodaan oo markaas sidaas uu maaragtay uu xoog ku yeesho oo xooggooda meeshaas ugu geeyaan oo ay ka dambeeyaan oo aan laga hoos samaynin axsaab iyo firaq dambe oo mucaaradda ama isagii uu maaragtay ka ballamo ninkii ka dambeeyey haddii qof uu taqallub uu meesha ku qabsadana muslimna uu yahay ahlucalli alcaqdigun aan waxba ka qaban karin in maaragtay la tasxiixiyo baycadiisii si arrimihii muslimiinta ay u socdaan iyaduna waa shay maaragtay la yaqaano laakiin in baab furan laga dhigo in baycaad layska samaysan karo iyo cuhuud muslimiintii maaragtay lagu kala goynaayo arrintaas arrin saxa maha sababtoo axaadiistii baa diida idaa buuyica likhaliifatayni faqtulu alaakhira minhumaa buu leeyay rasuulka sala alla alay slam haddii laba khaliifo lala mubaayacoodo midkii dambeeyey ha la dilo marka baycadii wax iska furan aan ahayn baa meesha ka muuqanaysa waxaanan hore usoo sheegnay in xilfiga iyo cahdiga iyo mucaahadadu ay isku macno yihiin carabi ahaan oo aanay kala duwanayn xilfigana waxaan uga hadalnay risaalo aan horay maaragtay u qoray aniga iyo walaalkay axmed imaam oo ataxdiir min atafaruq alxisbiya la yidhaahdo masalada xilfiga oo aan ka hadalnay dadkan axsaabtahayna way soo delisadaan masaladan maaragtay xilfiga ah oo yani xilfi jaahiliyada dhacay in la oofinaayo islaamka dhexdiisa axaadiis sheegaysa yaa jira yaa jirta taas bay marka soo deliilsadaan ku mid yahay laqad shahidtu fi daari cabdillahi bni judcaan xilfan huwa axabu ilaya min xumri nacam gurigii cabdullahi bni judcaan waxaan ku xaadiray xilfi aan ka jecelahay alaha kuwooda guduudan carabta aada u jeclaan jiray alahaas walow duiitu walow duciitu ilayhi lyawma walow duciitu ilayhi اlyawma bilislaami la ajabtu haddoo islaamkiiba uu jiro haddii laygu yeeri lahaana waa aan ajiibi lahaa laakiinse ahlucilmigu way ka hadleen arrinkaas axaadiistuna way sheegtay oo rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam caama alfatxi markii maka la furtay laa xilfa fi lislaami wamaa kaana fi ljaahiliyati falam yaziidu lislaamu ilaa shiddatan xadiidka muslim baa wariyey laa xilfa fi lislaami yani xilfi iyo cahdi islaamka dhexdiisa lagu soo darinaayo ma jiro wamaa kaana fi ljaahiliyati ma nwamaa kaana min xilfin fi ljaahiliyati yani xilfigii jaahiliyada dhacayna falam yaziidu lislaamu ilaa shiddatan islaamkii waxaan xoog ahayn uma ziyaadin macnahaas waa asxaab fara badan baa warisay dabari maruu arrintaa ka hadlaayey kitaabkiisa la yidhaahdo tahdiib alathaar maruu ka hadlaayey wuxuu yidhi markuu xadiidkii uu sheegay laqad shahidtu fi daari cabdillahi bni judcaan wuxuu leeyahay daliil baa ku jira in xilfi kasta oo jaahiliyadii waqtigeedii la sameeyey in dadkii xilfigaas galay laga rabo inay oofiyaan wuxuu yidhi haddii qofku uu su-aal weydiiyo oo uu yidhaahdo haddaan xilfigii la ogolayn islaamka in la sameeyo saasay axaadiis sheegaysahay maxaad ka leedahay xadiidkii maaragtay anas laga wariyey oo uu yidhi xaalafa rasuulu llah sal l bayn almuhaajiriin walansaar fii daari alatii fi lmadiina rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu xilfi dhex dhigay muhaajiriintii ansaartii gurigaygii yuu maaragtay muxaalafa ugu sameeyey oo madiine ku yaalla shiikhu wuxuu yidhi waxaa lagu jawaabayaa haadaa amrun kaana fii awali islaam waxaan waa wax dhacay marka islaamku uu kowga ahaa kaana rasuulu llah sal l slm aaqaa bayna almuhaajiriina walansaar rasuulku sal l slm wuxuu walaaleeyey oo walaaltinimo gaara u sameeyey oo dadku waxay u baahnaa in xoogaa maaragtay wax qalbiga u dhisa iyo wax maaragtay wehel u sameeyay u baahnaayeen marka muaakhaad baa loo sameeyey muhaajiriintii ansaarta muaakhaadkaas loo sameeyeyna isku dhexli jireen jaahiliyaduna maarata muaakhaadkaas way ku dhaqmi jireen markaasaa alla nasakhay buu leeyahay oo waxaa soo degtay wa ulul arxaami bacduhum awlaa bibacdin dadkii maaragtay qaraabadii yaa qaarkood qaarka kale uga owleysan fii kitaab illah xukunka alleh markaasaa dhaxalkii waxaa loo celiyey qaraabadii qaraaba lasku qaraabnima laysku dhaxlaa ee maahana walaaltinimo iyo xilfi iyo layskuma dhaxlo yuusiikum allahu fii awlaadikum lidakari misla xadi luntayin alla u leeyahy iyo aayadda iyo aayadda kale ka dambaysa walakum nisf maa taraka azwaajukum marka maxaa u daliila haddii la yidhahdu leeyahay warkaas aad tiri abari wuxuu yidhi wuxuu yidhi saciid bin jubayr baa wuxuu yidhi aayaddii ahayd waladiina caaqadat aymaanukum waladiina caqadat aymaanukum wuxuu yidhi kaana rajulu yucaaqidu rajula fayarituu yani qofku qof kalu intuu caqdi la galo iyo heshiis yuu kaa ku dhexli jiray wacaaqada abu bakrin mawlan fawaritahu abubakar maaragtay nin mawle ah yuu caqdi la galay oo uu xilfi uu la sameeyey markaasuu dhaxlay waxaa kaloo cikrima iyo xasan basri laga wariyey alla qowlkiisa uu yihi waladiina caaqadat aymaanukum faatuuhu nasiibahum kaana rajulu yuxaalifu rajula laysa baynahumaa nasab qofku qof kalu xilfi uu la samayn jiray iyo cahdi iyo ballan adag iyadoo nasab aanu ka dhexaynin markaasay isku dhexli jireen arrinkaas suurat anfaal baa lagu nasakha marka alla wuxuu yihi ulul arxaami bacdum ulaa bibacdin fi kitaab illah saasay arrinku ahayd oo waa la nasakhay maaragtay dhaxalkii ilaa an futixat maka ilaa maka la furtay falamaa futixat makkata maka markii la furtay falamaa futixat makkatu maka markii la furtay nusikha dalik waa la nasakh manaa xilfigii oo dhan baa la nasakh marka faqaala nabiyu sal ly slm rasuulku wuxuu yihi sal slam xiinaydin awfuu bixilfi ljaahiliyati fainahu lam yazidu lislaam ilaa shidda oofiya xilfigii jaahiliyada iyo heshiiskii jaahiliyada idin dhex maray maxaa yeele islaamku waxaan xoogeen uma siyaadin marka camr bn shucayb can abihi can jaddihi waa camr bn caas cabdullah bn camr bn caas rasuulka al sal ly slm wuxuu yihi fi khudbati yowmi fatxi maka saasuu leeyay xadidka saasaa ku jirta awfuu bixilfi ljaahiliya fainahu laa yaziidu lislaam ilaa shidda walaa tuxdisuu xilfan fi lislaam oofiya xilfigii jaahiliyada maxaa yeele islaamku waxaan xoogayn uma siyaadiyo islaamka dhexdiisana ha keeninina oo ha soo darisiinina xilfi sidoo kale cabdullahi bin camr bin caas wuxuu rasuulka sal slm ka soo galay xawan fatxi waa uu khudbeeyey dadkii wuu khudbeeyey yaa ayuha nnaas buu yidhi ma kaana min xilfin fi ljahiliyati faina islam lam yazid ilaa shiddatan walaa xilfa fi lislaam buu yidhi tabari wuxuu yidhi haddii marka qofkii uu yidhaahdo xilfigii uu rasuulka sal ly slm yidhi ha la oofiyo oo waqtigii jaahiliga dhacay ma ku bannaan tahay annagoo garanayna inay maaragtay ku ballami jireen in ay isdhaxlaan oo ay isu kaalmeeyaan mararka qaarkoodba maaragtay dad ha dulminayaane ma ayaga hala dulmiya ama wax ha dulminayaane ma bannaan tahay marka xilfiga noocaas oo kale ah in la oofiyo shardigii la galay oo waqtigii jaahiliga la sameeyey shiikhu wuxuu ku jawaabay midka uu rasuulku leeyahy sal ly slm ha la oofiyo waa wixii aanu islaamku fasakhin oo xukunka qur-aanku aanu burinin marka waxaas la ogolyahay waqtigii jaahiliyada la qabtay waa maxay in xaqii laisu kaalmaysto qofkii daalimka ahaana maaragtay gacanta laga qabto su-aal kaluu isweydiiyo wuxuu yidhi oo taasi waa wax hadde qof walbao muslimo qofka kale muslimka uu ku leeyahay ee maxaa marka dadkii xilfigii jaahiliyada la sameeyey ee waqtigii jaahiliyada la sameeyey maxaa marka u gaara ayaga oo loo leeyahay maarata ha oofiyaan waxaa la leeyahay ha la oofiyo waa maxay lana diidan yahay in islaamka dhexdiisa lasoo darisiiyo mase wax dhibaa ku jira in qofkii maaragtay muslimka ahaa uu walaalihiis uu caqdi la galo iyo cahdi ay isu kaalmaynayaan haddii qof la dulmin rabo wuxuu leeyahay marka shiikhu saad arrinta u malaysay ma ah ee xadiidkii ah maa kaana min xilfin fi ljaahiliyati fatamasakuu bihi xilfigii jaahiliyada waqtigeeda dhacay qabsada oo haysta marka la leeyahay waxaa laga wadaa isu kaalmaynta laisu kaalmaynaayo xaqa laisu kaalmaynayo taasi marka wuxuu leeyahay shiikhu qof kastoo muslima qof kale muslimka haba ku lahaadee waajib ha ku ahaatee ninkii xilfiga galay ee wakhtiga jaahiliga maarata xilfiga galay ninkii xaliifkiisa ahaa ee ballanka la galay xaq gaara buu ku leeyahay iyo waajib gaara haddii dulmi lala doono asaga xaq gaar oo dadka kale aanu ku lahayn buu ku yeelanayaa wixii qaraabada maaragtay isku lahaayeen oo kale yuu yeelanayaa oo xataa waa ugu dhawaaqi karaa mathalan yaala cibaada allahi yaala lmuslimiina iyo qofku inuu yidhahdo way u furanta laakiin yaala maarata bani fulaan iyo yaala bani fulaan iyo lama ogola caadi ahaan man tacazaa bicazaa'i ljaahiliyati faaciduuhu bihani abihi walaa tukanuu buu yiri rasuulka sal ly slam qofkii maaragtay ku dhawaaqa dhawaqii jaahiliyada markay isgargaarsanayaan yaala bani fulaan ilaa waxaas dhihi jiraan dakarkii aabihiis afka u geliya oo maaragtay qaniin dhaha walaa tukanuu waxna ha u qarqarinina sababta waxun buu ku hadlay marka islaamka waxaa looga leelay yaala cibaadallah yaala muslimiin keliya marka haddii jaahiliyada ay wax dhaceen midkan la oofinayo waa maxay kii jaahiliyada waqtigeedii dhacay qofkii waxaa loo ogolyahay inuu yidhaahdo haddii in la dulmiyo la rabo yaa la xilfi lfuduuli yaa la xilfi mutayabiin wamaa ashbaha dalik iyo wixii taa maaragtay u eg miyaadan maqlin buu leeyahay inuu yiri rasuulku sal alla alay slam xadiidkii haddaata soo sheegnay walow duciitu ilayhi lyowma fi lislaami la ajabtu haddii islaamkan hadda aan joogno liigu yeeri lahaa xilfigaas waan ajiibi lahaa abu jacfar taxaawi wuxuu yidhi rasulka sal qowlkiisa uu yidhi laa xilfa fi lislaam waa markii maka la furanaya buu leeyahay xadiidkii buu marka sheegay inahu maa kaana min xilfin fi ljaahiliyati bayna alislaama lam yazidu ilaa shiddatan walaa xilfa fi lislaam marka cabdullahi bni camr hadalkiisii buu marka keenay oo wuxuu leeyay abdullahi bin camr wuxuu sheegay in rasuulka sal ly slm warkaasu ka dhacay markii maka la furanayo walaalaynta uu walaaleeyey muhaajiriinta iyo ansaartana waa wax horay u dhacay oo madiina hore uga sii dhacay cilfiga uu diidana wuxuu ku diida mako markuu ka khudbaynayo marka wixii cabdullahi bni camr uu marka sheegay yaa naasikh noqonaya buu leeyahy mana dhicin marka rasuulka sal markuu laha xilfa filislami kadib uu yidhina xilfi kaloo dhacay ma jiro ilaa rasuulka sal uu ka dhintay warkaas wuxuu ku yidhi sharxu mushkil aathaar buu ku yidhi juska afaraad safxada saddex boqolaad
ibn xibbaan ra'yigiisa bal fiiri kitaabkiisa saxiixa ah baab ayuu guntay oo uu ku magacaabay dikru الzajri can isticmaali اlmuxaalafati alati kana yafcaluha ahlu اljaahiliya in maaragtay la iska zajriyo isticmaalka xilifkii ahlu jaahiliyu ay samayn jireen baabkaasuu marka uu caqiday wuxuu marka keenay xadiidkii qays bni caasim sa'ala nabiya sala alla alay slam can alxilfi qays baa rasuulku weydiiyey sal lla ly slam xilfiga la sameynaayo rasuulku wuxuu yihi sala alla alay slam laa xilfa fi lislaam xadiidka waa xadiid saxiixa wuxuu kusii xijiyey ibn xibbaan dikru khabarin thaanin yusarixu bisixati maa dakarnaahu yani sheegid la sheego khabar labaad oo caddaynaya wixii aan soo sheegnay saxnimadooda sanadkiisu marka wuxuu ka wariyey cikrima can ibni cabaas qaala rasul ll sl laa xilfa fi lislaam qaala qaala rasul lla sl sl laa xilfa fi lislam wama kana fi ljahiliyati lam yazuj lislam ilaa shidatan yule ow xidatan waa xadiidkii aan dhowr jeer soo sheegnay yani islaamka xilfi lama ogola wixii jaahiliyada waqtigeeda jirana islaamka xoog moogi wax kaloma ziyaadiyo markaas marka waa xadiidkii maaragtay isaguna saxiixa ahaa wuxuu kusii xijiyey marka wuxuu yihi baab kale dikru lbayaani biana almustafa sala alla alay slam inama zajarahum can inshaai lxilfi fi lislaam laa laa faskhi ma kanuu calayhi fi ljaahiliya caddayn la caddeeyo in rasuulku sala alla alay slam uu waxa uu ka reebay ay ahayd inay soo darisiiyaan xilfi ay keenaan cusub islaamka dhexdiisa eemahana waxa loo diida ma waxa maaragtay laga dalbay ma ahayn inay fasakhaan xilfigii jaahiliyada waqtigeeda la galay markaas wuxuu keenay xadiidkii jubayr bni muطcim ana nabiy sal l slam qala laa xilfa fi lislaam wa ayumaa xilfin kana fi ljaahiliyati lam yazidhu lislaam ila shidatan kaasuu marka keena siduu marka tasalsulka uu sameeyey balfiiri wuxuu ku bilaaba baabkii koowaad azajru can isticmaali lmuxaalafati alatii kaana yafcaluha ahlu jaahiliya laa xiffu lislaam uu marka yuu soo arooriyey khabar labaad oo marka tii hore ku xoojinaya buu leeyahay wuxuu soo arooriyey laa xilfu islam wamaa kaana fi ljaahiliyati lam yazid lislam ila shidatan baab saddexaad marka wuxuu yihi dikru lbayaani biana almustafa sal ll slam inama zajarahum can inshaai lxilfi fi lislaam yani caddayn la caddeeyo in rasuulku sal ly slam uu ka reebay waxa uu ka reebay ay ahayd in ay xilfi cusub islaamka dhexdiisa ku sameeyaan ee mahane lagama dalbin inay maarata fasakhaan wixii jaahiliga waqtigiisa jira laa xilfa fi lislaam ayuma xilfin kana fi ljahiliyati lam yazid lislaam ilaa shidatan iyuu soo daliilsaday marka waa tabwiib aada u cajiib badan
cubaydullah ibnu batal cukbari oo dhintay saddex boqol iyo sideetan iyo toddobadii wuxuu leeyahay wa min albidaci almuxdadati alatii laysa laha aslun fi kitaabin walaa sunna bidcooyinka gadaal laga keenay oo aan asal kitaab iyo sunno ku lahayn tashabahuu fiiha biafcaali aljaahiliyati oo jaahiliyada afcaasheeda ay ku daydeen waa ijtimaacuhum dadka inay isu yimaadaan wataxaalufu baynahum oo ay maaragtay ballan ku galaan cala atacaadudi watanaasur inay isu gaargaaraan wa haadaa mubtadacun makruuh waxaan waa bidca buu leeyahay makruuha jaahiliyadaana samayn jirtay markaasa alla islaamkii ku bedelay oo dadkii laga reebay xilfiga noocaas oo kale ah rasuulkuna wuxuu yidhi sal laa xilfa fi lislaam waayuma xilfin kana fi ljahiliyati kama zaadahu islam ilaa taakiida kitaabkiisa asharxu walibaana calaa usuuli sunnati wadiyaana buu ku sheegay safxada saddex boqol iyo lixdan iyo afar ibnu taymiya wuxuu leeyahay dadku waxay isku khilaafeen islaamka dhexdiisa ma la ogol yahay in laba qofood ay yidhaahdaan walaalo gaara baan nahay oo ay xilfi samaystaan sidii muhaajiriinta iyo ansaarta loo walaaleeyey waxaa la yidhi buu yidhi arrinkaas waa la nasakhay xadiidkii uu wariyey muslim oo jaabir laga wariyey in rasulka sal uu yihi laa xilfa fi lislaami wamaa kana muxlifin fi ljaahiliyati falam yazidu lislaamu ilaa shiddatan xadiidku uu sheegay waliana allaha qad jacala almu'miniina ikhwatan binasi lqur'aani maxaa yeeley sidoo kalena alla mu'miniinta wuxuu ka dhigay dad walaalo ah qur-aankii naskiisa inama almuminuuna ikhwatun baa la yidhi mug taasuu ishaaraya وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم يجر. لا يسلمه ولا يظلمه والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه حديث كاس بوشا qofka muslimkaa qofka kale walaalkiisa ah walaal buu u yahay qofka muslimka ah waa qofka kale muslimkaa walaalkiis ma dhiibo oo cadow ma dhiibo mana dulmiyo allaan ku dhaartaye qofkiin iimaan markii waajibka aha lama yimaado ilaa uu walaalkiisa uu khayrka kala jeclaado midka uu nafsiisa la jecel yahay qofkii marka iimaanka maaragtay waajibkaa la yimid buu ku leeyahay kaana akhan likulli mu'minin qof kastoo mu'min walaal buu yahay qof kastoo mu'minana waxaa waajib ku ah inuu xuquuqdiisa u istaago wain lam yajri baynahumaa caqdun khaas ballan gaara iyo maaragtay kontaracti gaara yaanaya samaysanina faina allaha warasuulahu qad caqadaa alcuquwata baynahumaa allaya rasuulkiisa walaaltinimay dhex dhigeen dadkii mu'miniinta ahaa biqowlihi inama lmuminuuna ikhwatun yaa alla uu yidhi rasuulkuna wuxuu yidhi sal slm wadidtu annii ra'aytu ikhwaanii buu yidhi waxaan jeclaystay inaan walaalahay arko waa dad gadaal daba ka imaan doona shiikhu wuxuu leeyay waman lam yakun khaarijan can xuquuqi اliimaani wajaba an yucaamala bimuujabi dalik qofkii xuquuqda iimaanka aan ka baxsanayn waxaa waajib ku ah in saas waxaa waajiba in saas lagula dhaqmo oo wanaagiisina maarata lagu mahadiyo lagu lagu xiriiriyo xumaantiina laga reebo oo looga dheeraado hadba inta suurtagal ah rasuulkuna wuxuu yidhi sal ly slm unsur akhaaka daaliman aw madluuma walaalkaa u gargaar ama mid wax dulmiya ha noqdo ama asaga hala dulminaaye waxaan idhi buu leeyahay ninkii saxaabigaa ansuruhu madluuman marka la dulminaayo waan u gargaaraya fakayfa ansuruhu daaliman marka asagu wax uu dulminaayo see ugu gargaaraya qaala tamnachu min adulmi fadalika nasruka iyaahu waa inaad dulmiga ka celisaa weeyo buu leeyahy kaasaa u gargaarid ah ilaa aakhiri kalaamihi wuxuu yidhi wamin annaasi marka man yaquulu laba sadar uu ku khatimay uu leeyahay dadka qaar waxay leeyihin tushracu tilka almu'aakhaatu walmuxaalafa xilfigaas waa la ogolyaha qaar leeyihin walaalayntaas wahuwa yunaasibu man yaquulu bitawaaruti bilmuxaalafa wuxuuna warkaasi maaragtay munaasib u yahay dad kale waa isdhexlaayaan oo muxaalafadaas iyo caqdigaas iyo isku dhexlaayaan marka inaanu warkaan asagu la jirin baa marka meesha ka muuqanaysa le wahuwa yunaasibu man yaquulu bitawaaruti bilmuxaalafa ile marat dhaxalkii waa la nasakhay laiskuma haysteen marka islaamkii dadka muslimiinta ahaa isagaa si fiican isugu xiray tandiim wadciya oo dadku gadaal ay ka keensadeen uma baahna qofka muslimkaa qof kale muslimka maaragtay waa walaalkiis mashriqi maqrib a kala joogaan marka tandiimkale islaamka uma baahna oo xuquuqdan qofku wuxuu ku leeyahay muslimnimadaas sida sheekh safiy raxmaan uu ku yiri kitaabkiisa alaxdaab siyaasiya fi lislaam dalida xilfiga marka waa taas waxaa marka dhacda waxaan hadda la iska sahlanayo oo la leeyahay cahdi waa la samaysan karaa iyo maaragtay mushkilo malaha xilfi in la samaysto islaamkii saas un baa lagu gargaari karaa iyo la leeyahay waxaa la jarribay dadka axsaabta samaystaa inay aada ugu tacasubaan axsaabtooda iyo maaragtay madaxdooda bal wax yar waxaan idiin keenayaa qiso uu ka sheekeynaayo maxamed alghazaali waa nin maaragtay casrigan noolaa oo akhwaan muslimiinkiina ka mid ahaa muddo dheer oo sagaashameeyadiina xataa maaragtay doorashooyinkoodii ay baarlamaanka u gelaayeen ka qayb qaatay raggoodii qadiimkaana ka mid ah laakiin mashaakil iyaga dhexdooda maray iyo waxsaasuu kalu ka sheekaynayaa marka wuxuu leeyahay kitaabkiisa oo la yidhaha min macaalim alxaq fii kifaaxin alislaamiyi alxadiid kifaaxin alislaamiyi alxadiid safxada laba boqol iyo lixaad wuxuu leeyahay waxaan la yaaba uu leeyahay khilaaf ka dhex dhacay dhallinyarada ikhwaan muslimiinka waa xisbigu ka tirsanaa oo qaarkood ay maaragtay isaareeyeen oo ah annagu horta sideedama waxaan nahay jamaacadii muslimiinta yacni dad muslimiinta o dhan masalaya miyaan nahay mase koox muslimiinta ka mid ahaan nahay su-aasha marka su-aashaas jawaabidda laga jawaabay laga jawaabayana nataa'ij aada muhiimaha ka dhalanaysa buu leeyahay bal waxaa ka dhalanaysa natiijooyin ay ku xiran tahay dhiiggii ilaalintiisa iyo amwaasha ilaalinteeda oo wuxuu leeyahay wadaadku dadka u haysta inay yihiin jamacatu muslimiin ayagu waxay u haystaan buu ku leeyahay ninkii markaa ayaga madaxda u ahaa oo xasan hudaybi la dhihi jiray khilaafka la khilaafaa inay nooc ka tahay khilaaf allahi rasuul la khilaaf oo ay tahay wax ku gaarsiinayaan naar aniga isii saabiq baa isla soconay buu ku leeyahay meel bay socdeen oo shucba shucbatu maniil la yidhahdo saan umalaynaa laba nin baana soo agmaray buu ku leeyahy oo dhallinyaradaas ka mid ah fitnaysan waxayna marka ku dadaaleen inayna maqashiyaan ra'yiga ay naga qabaan oo ah inaan maaragtay ahlu naarna marka waa iska soconnay buu yidhi danka ma aanan gelin warkooda laakiin maalmo kadib aan waxaa xasutay buu ku leeyahay collaytankaas aadka u qaraar iyo awaamirta dhallinyarada la siinaayo ee arrinkaas keentay waxaa marka aada iila dhib badnaatay buu leeyahay in islaamka lagu cayaaro iyo iyo maaragtay muslimiintii dariiqadaas aadka u liidatay oo ay soo cusboonaato siyaasadii khawaarijta mar kale oo ahlu iimaankiina la lacnado dadkii xuxumaa oo maaragtay ahlu duqyaanka ahana aan waxba laga sheegin taasina marka maxay ku dhacaysaa wuxuu ku leeyahay waa iyadoo la sheeganayo in ninkii madaxda ahaa iyo dadka la socda inay yihiin dadku ulul amriga ahaa oo ay dadkina ku leeyihiin inay maqlaan oo ateecaan qofkii ka baxana ee uu ku rumoobayo qowlkii rasuulka sal slm uu yihi man ra'a min amiiri shay-an fakarihahu falyasbir fa inahu laysa axadun yufaariqu ljamacata shibran fayamuutu ilaa maata miitatan jaahiliya qof ma jiro jamaacadii maaragtay ka taga taakaba ha noqotee oo saa ku dhinta haddii saas ay dhacdo dhimashadiis waxay noqonaysaa dhimasho jaahiliya si jaahilinima jaahiliyadii dariiqadeedu kale ku dhinto xadiid kale marka uu sheego macnahaas oo kale ah xadiidtaas marka waxaa loogu talagalay buu kuleeyay dadka xukaamta ku khuruujaya si aan islaamka u baabi'in oo muslimiintii waxaa dhib weynu ka soo gaaray khilaafadooda weyneedna dhib weynu ka soo gaaray iyo xanuun fara badan kacdoonnadii qabsaday waxaanaba maaragtay dhici karta buu ku leeyahay in xukunka islaamka oo dhan inuu uu dhulka ku dhaco waxa sababayba inay tahay kacdoonnadaas laakiin wuxuu ku leeyahay in maalan ansaari sunnadii oo kale iyo kuwa shubaan muslimiin la yidhaahdo jamaacatu ahlu sufa iyo wax noocaas oo kalea inay axaadiistaas iyagu isku isku leexiyaan oo dadka la socdana ay ku dabaqaan dadkii ka baxana maarata ay ku dabaqaan sida inay maaragtay khilaafo islaami ay yihiin waa waali buu leeyahay arrinkaas laakiinse wuxuu ku leeyahay bayda ana tacliima hada aljunuun kaana usluuba tarbiyatin wa tajmiicin cinda bacdi innaas waalidaas baridda dadka la baraayo waxay ahayd buu ku leeyahay dariiqo dadka lagu tarbiyeeyo dadkiina lagu soo uruuriyo si ay macnaha macnaha xisbiga u badiyaan axsaabta qaarkeed baa qabtay buu rabaa inuu yidhaahdo waxaa wax lagu qoslo lagana ooye ah buu ku leeyahay in masjid rawda waa masjid ku yaalla qaahira in khudbo jumcaad laga akhriya buu ku leeyahay marka annagana laga fasliyay markas alcaam ninba marka adkeeye buu leeyahay khudbadaas in yacni walaha la siinaayo dadkii madaxda ahaa jamaacada madaxda oo ahaa ikhwaan muslimiinkii ka wadaa maogta dembiga waa lagu dhaafaa buu leeyahay jamaacadii oo laga baxana wax allo wixii qofku fadli u lahaa waa baabi'isaa dadkii marka qiyaadada ka hor yimidna caaduu ila aljaahiliyati alulaa jaahiliyadii horreysa bay u noqdeen buu leeyahay lanahum khalacu lbayca baycadii buu ay maarata iska tuureen buu leeyahay maxamed alghazali wuxuu leeyahay wadaad maxamed yuusuf muuse la yidhaah oo jaamacat alqaahira shareecada ka dhigi jiray yaa waxaa la yidhi ninkii khatiibkaa khudbadaas akhrinayey si gaara ula istaago wuxuu yidhi ayu islaamin haada war waa maxay islaamkan aada hadda noo keentay culummada islaamkii horreysay iyo kuwii dambeeyese yaa maarata ayaga ka mid ahoo waxaan oo kale laqugaan oo kale fatwooday sideese maaragtay dharkan munkarkaa uu gelinaysaan diintii maxamed khazali marka uu tacliiqinayo wuxuu leeyahay maya arrintu waa fog tahay buu leeyahay baadidaas iyo dalaalkaasu dhallinyaradii bay aad qalbigooda u gashay buu ku leeyahay oo qaarkood nin ayay ka mid abaa nin kale oo walaalkiisa u qoray waraaq buu u qoray wuxuu yidhi hal tadunnu nafsaka musliman bacdamaa kharajta min sufuufi iljamaaca maxamed khazali warkaas dhahay oo kasoo naqlinaya nin maaragtay ayay ka mid oo nin kale waraaq u diray warma waxaad u malaysaa markaad jamaacadii ka baxday inaad weli muslim tahay markaasuu wuxuu leeyahy sheekadu waa sii wadaa balka aan ka soo qaadnaba ninka jamaacada madaxda u ah inuu yahay ninka amiirmuminiinka ah oo khaliifkii weynaaba uu xaqiisa u leeyahay dadkii marka atbaacdiisa ahaa ma wuxuu ku leeyahay maaragtay raacid iyo ateecid indhala maya buu ku leeyay marka axaadiis tusinaysa maaragtay in daaca miya aysan jirin yuu marka uu keenay atichu fi طaacati اllah wacsiyu fi macsiyat اllah saxaabada qaarkood ay leeyihiin marka wuxuu leeyahay warkii waa sii wadayo ummadda maaragtay dadkooda madaxda bedelaysa buu ku leeyahay sida haweentu u bedesho dharkeeda ummaddaas wax u hagaaga ma jiraan buu leeyahay wax xooga u baaqi noqonaayana ma jirto marka anuga nacaba wuu ku leeyahay nin maarata madaxa inaan daaciyo u noqdo oo dadka ugu yeero sidoo kale waxaan alla ka magangelayaa inaan maaragtay kelmadtayda uu kaalmeeyo nin maarata madaxahoo daalim ah inuu sii baaqi noqdo laakiin waxaan rabaa wax kale maahan ku leeyahay inaan samciga taacada la sheegaayo aan sharxa baan rabaa wuu ku leeyahy dadkan kuhaanta ah iyo kitaab gaablowayaalka iyo dajaaliinta inay dadka siraan baan marka aan dadka ka baraarujinaya wuu leeyahay gaar ahaan dhalinyaro aan fiqi u lahayn islaamka marka wixii buu marka arrintii buu kasii sheekeeyey laakiin waxaa maaragtay ghariiba inuu yidhi mar baan maaragtay joognay buu ku leeyahay fadhi hay-ad ta'siisiya ay lahayd nin baa marka wuxuu yidhi ina almurshida laa yukhti murshidku waa maxay waa xasanudaybi laftiisa waa ninka madaxda ka ah ikhwaanka waagaas wuxuuna marka rabay buu kuleeyahay inuu aniga hoojiyo sababtoo anuu murshidkan markaas xoogaa ka hor imaanaya uu kuleeyahay oo tasaruf aan u begin buu samaynayay laakiin nin ii gargaarayay dharkiisiiba waa la jeexjeexay buu ku leeyahay in kastoo marka dadkii meesha fadhiya badankood ay arrintaas ka xumaadeen kelmaddaas ah murshid kuma gefo laakiinse wuxuu ku leeyahay ka xumaanshadaasi waa nin maaragtay dembiilaa oo markii dembigii maaragtay wejiga laga saaray oo maxkamaddii la hor keenay uu arkay inuu meel uga fakada inaanay jirin xoogaa xumaaday oo kale waa sababta ceebteeda iyo foorxumadeeda arrinta soo baxday buu ku leeyahay kadib wuxuu ka sheekeeyey wax maarata khilaafka keenay marka maxalushaahidku waa maxay in dadka qaarkood ay maaragtay jamaacadoodii u arkeen inay tahay jamaacatlmuslimiin oo ay rabaan dadkii inay saas kula kula dhaqmaan nimankii takfiirka ahaa takfiir ulhijra la dhihi jiray jamaacay samaysteen jamacatulmuslimiin iyo waxaasna dhihi jira aan filayaa oo qofkaan ayaga ka tirsaneen gaalay u arkeen qaar waxaa jira wax yar ayaga ka quluw yar oo lahaa jaahiliya lagu jiraa jaahiliyadana waxaa looga bixi karaa de qofku inuu jamaaco islaamiya uu galo marka hadduu beeca siiyo jamaaco jamaacooyinka ka mid ah waxay leeyihin mushkilo mara khalaas ninkaas wuxuu caddaystay inuu jaahiliyadii ka baxay xarakadan maalan ictisaamka oo kale waa maaragtay jamaaco xisbi ah waxay aada ugu dadaali jireen oy aada ugu murmi jireen masaladan ah in maaragtay beeco la samaysan karo cahdi la samaysan karo wax mushkila aanay ku jirin arrintaas ay tahay arrin islaamku uu baahan yahay oo aan laga maarmin waxaan xasuustaa sagaashan iyo sagaalkii muxaadaro uu jeediyey ninka shabaabka hadda madaxda u ah oo axmed godana la yidhaahdo abu zubayr isku magacaabo hadda muxaadaradaas wuxuu ku radinayay salafiyiinta oo xisbu mukaafaxat alaxsaab wuxuu ku magacaabay yaan radinayaa buu yidhi yaa u qabtay muxaadarada waagaa saddexaad kuwasu wadda ka tirsanaa laakiin nin dhalinyaro aada loo aqoonin buu ahaa laakiin markii la arkay inuu maaragtay shubahaad badan wado oo uu salafiyiinta aada u tacninaayo yaa la soo dhoweystay sun fara badan uu hadda waday buu dadkii markaas ku sii daayey waana maaragtay loo riyaaqay markaas weliba dadkii ninkii meeshaas marka odayga ka ahaa wuxuu tilmaamay inuu maaragtay muxaadarada wax ka faa'iideystay waxa soo xerogeliyey marka axmed godane waa raggan ictisaamka ah oo iyagu markaas islahaa isaga riixa salafiyiinta salafiyiintana waxay ka digi jireen muslimkii in la kala geeyo axsaab la sameeyo beycooyin maarata la sameeyo cahdi iyo wax noocaas oo kale ah oo fitanka keena ayay ka digi jireen maadaama ay saas lahaayeen axsaab waa la samaysan karaa oo maaragtay waa la inshayn karaa isagu wixii buu ka faa'iideystay maadaama la ogolyahay maxaa u diidaa marka inuu xisbi samaysta isagu markuu arkay inaanu maaragtay la socon karin ama aanay warkiisa yeelaynin xisbi buu samaysta marka nimankii dhallinyarada ah ayuu kadib madax u noqday waanan garanaynaa dad badan oo hadda ku jira nimankaas dhallinyarada ah waxay aaminsan yihin waxaasay aaminsan yihiin in daacadiisu ay waajib tahay ninkan bay aaminsan yihiin oo hadday maaragtay ka baxaan xisbigaas ama ururkaas waxay is leeyihin waa dambaabaysaa ama islaamnimadiinimaa maarata dhaawac soo gaarayaaba is leeyihin waana wax baatila marka horeba baatil bay isugu yimaadeen marka wax baatil ah maa buniya calaa baatilin fa huwa baatil qaacidaa ahayd wix baatil lagu dhiso waa baatil muslimka kala geyntiisaa awalba waxaan loo dhisay marka qofki inuu ka baxo waaba waajibba si uusan dembigiisa usii badanin wax haba yaraatee marka xaraj inuu dareemo maaha qofku maaragtay axsaabtan ummadda lu goynaysa ka bax dadkii marka masaladan marka takfiirka iyo isticlaalu dimaa iyo wax noocaas oo kale ah waxa qofka u xoojinaaya ama dadkaba u soo aruuriyey waa maxay waa ogolaashadii marka hore loo ogolaaday inuu xisbi samaysan karo ee masaladaas haddii mowqif adag laga istaagi lahaa oo ahluxalli walcaqdiga iyo muslimiinta yaan la kala geynin la dhihi lahaa beladaanu marka nooma soo dhumateen marka waxaan leeyahay yaan la fududaysanin arrintaas waxaan laga dhigayo biyo la cabayo oo kale oo la leeyahay qolo mucayan wax gaara way ku heshiin kartaa oo maaragtay duunalmuslimiin ah oo wax fudud loo malaynayo wax fudud ma ahan dadku markay xoogaa xoogaystaan oo ay wax iska dareemaan waxaa imaanaysa inay yidhaahdaan khalaas innagaa maanta xoog leh booskii jamacatu muslimiin oo kale aan gelaynaa qofkiina khilaafaana maaragtay waa qof dhunsan haddaan ba la dhihin gaalata waa midda hadda maaragtay shabaabku ay sameeyeen oo waa dhexdaasa xasan daahir uu yani laga fahmayo war uu ka hadlaayey inay marka diidan yihiin in xisbi kale la sameeyo sababto koodii in laga baxay diidan yihiinoo mid kale la sameeyo way ismahadiyeen markan marka calaa kulli xaal yani balaa fara badan iyo masaa'ib fara badan baa ka dhalanaysa waxaan la fududaysanaayo waxaan ku talinaynaa inaan la fududaysan arrinka noocaas oo kale ah oo aan maarata muslim kala geyntiisii aan wax caadiya laga dhigin laa tuxdisuu xilfan fi lislaam buu leeyay rasulku sal slm islaamka dhexdiisa xilfi ha keeninina ila midkii la ogolaa oo yani waqtigii jaahiliga la sameeyey maaha wixii xumaa in maaragtay la ogol yahay maaha in qof wax dulminaaya maaragtay la kaalmeeyo ma aha wixii la ogolaa wax shareecadu ka sheega waa maxay waa qof la dulminaayo in maaragtay la kaalmeeyo oo daalimkii maaragtay laga celsho iyadoo ay saas tahay oo maaragtay la ogolaa kaas jaahiliga yaa haddana uu rasulku sal ly sl xadiidka laftiisa uu ku diiday in mid cusub la keeno marka waa maxay waa midkii wanaaga laisugu kaalmaysanayaa lalahaa oo maaragtay hal la xoojiya baa lalahaa waqtigii jaahiliga la qabtay laftiisa la diidanya islaamkii dhexdiisa in la keeno oo dadka qaarkood waxaa dhici karta inay arrinta ku fasiraan ay yidhaahdaan laa xilf ilislamta la diidan yahay waa maaragtay isdhaxalkii iyo qofkii inuu qof dulmiye rabayo loo kaalmeynaayo iyo wax noocaas oo kale wa taasina sax ma ahan waa macno khaldan sida ibnu jariir iyo keyrkiisba wax ku fasirayeenna khilaafsan maarata xadiidkiina maaragtay saraaxadiisii khilaafsan sababtoo shareecadu ma ogolaanaysa marnaba in baatil maarata laisu kaalmaysto kii jaahiligo maarata la ogolaana ma aha kii baatilka aha ma aha ee waxaaba la diidan yahaaba muslimkii maaragtay in ay maaragtay kooxo kooxoy wax noocaas oo kale ay noqdaan isdiidan oo isnacab inay noqdaan baa la diidan yahay marka albaabka dhanba waa laga xiray islaamkii baa dadkii ku filan tacaawanu cala albiri waataqwaa yaa alla uu yidhi marka wixii islaamku u ogolaaday baa ku filan maaha inay wax kale ayagu keenaan jeebkooda ay ka keensadaan وبالله التوفيق
إلى هنا نصل إلى نهاية هذه المجموعة من الأسئلة وإلى أن نلتقي في مجموع جديد من الأسئلة العلمية المفيدة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته